halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxuu noogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aannu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kutubtii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub haddaba dhegaystayaal caawa waxaannu idiin sii wadi doonnaa kitaabkii nebi zakariyah nebi zakariyah wuxuu dadka u sheegayey uu qoray waxyo la kaamili doono mustaqbalka marka masiixa oo ruuxa ilaah uu ku dhex jiro uu ka talin doono dhulka waa marka uu soo dhexgeli doono macbudkiisa isagoo ka imaanaya iridda bari ee yeruusaalem nebiga oo arrinkaas isaga ah wax ka sii sheegaya oo weliba la hadlaya dadka oo dhan ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda saddex iyo tobanaad ee cutubka labaad ee kitaabkii nebi zakariyah baalka kun boqol shan iyo toddobaatan ee axdigii hore sida tan oo wakhtigaas qurumo badan ayaa rabbiga isugu darmi doona oo dadkaygay noqon doonaan oo dhexdaadan degganaan doonaa oo adna waxaad ogaan doontaa in rabbiga ciidamadu ii soo kaa diray oo rabbiguna dadka dalka yuhuudda ah uu dhaxli doonaa iyagoo qaybtiisa ku ah dalka quduuska ah oo weliba yeruusaalem buu dooran doonaa
markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxay inoo joogtay meeriska cutubka toddobaad iyo jawaabihii ilaah uu ka siiyey reer banu israa'iil raacidda xeerarka iyo weliba ku dhaqanka sharciga waxaana sharciyada u horreeya in ilaah mudiic loo ahaado oo welibana xagga qalbiga laga qumanaado marka ay sidaan tahay weli waxaannu ku jirnaa faalladii aayaddii toddobaad ee cutubka toddobaad waxaanan ka hadlaynay sharci wakhtiyadii hore ay reer banu israa'iil raaci jireen reer efraayim ayaa waxay ka soo kici timeen magaalada beytel waxayna magaalada yeruusaalem ugu yimaadeen wadaaddadii dadka israa'iil waxayna su'aal ka weydiiyeen wadaaddada bal inay iminka sharci tahay in la soomo oo la baroorto bisha shanaad iyo bisha toddobaad markaasaa rabbigu saddex siyaabood kaga jawaabay su'aashooda oo markii aad soontaanna afur baad samaysan jirteen soonkuna uma dhicin sidii loogu tala galay laakiin caado iyo sharci unba la xajiyey haddaan markaasi caawa idiin bilowno darsiga iyaga ka imaanaya kitaabkii nebi zakariyah ayaan idiin sheegayaa in habeenkii hore aynu si tafatiran kaga soo hadalnay maadadii qusaysay in haddii qalbigu hagaagsan yahay sharciga iyo caadada aynu ku soconnana ay hagaagsanaanayaan haddii aynu masiixiyiin nahay haddaba waxaa laynaga doonayaa inaannu dadka la wadaagno masiixa iyo kan uu yahay dadka qaar baa waxay isku qaldaan waxa ay tahay inaannu ilaah siino nolosheenna haddaba haddii aad iyaga weydiso waxa ay ka micno tahay in ilaah laysku dhiibo ayay kugu odhanayaan waa inaan nolosheenna siinaa masiixa haddaba masiixu uma baahno inaan isaga siino noloshayada dembiga leh waayo xaqnimadeenna ayaa waxaa lagu sheegay inay ilaah hortii ka tahay sida calal wasaq ah waxaa la doonayaa inaan ku xirnaanno masiixa oon ku jirno markaas oo keliya ayaannu dhalaynaa midhaha xaqnimada waynu is-hoos keenaynaa oon ku shaqaynaynaa sida tusmooyinkiisu ay yihiin laakiin innaga wax aynu ilaah siin karno lama arko isaga ayaa ina siiyey nimcadiisa oo ay waddo naxariistiisa oo wiilkiisiina u soo diray si uu dembiyadeenna ugu dhinto waxaa baryahan dadku ay dhallan rogeen jacaylka masiixa oo meel walibana waxaa lagu qoray halkudhegyo qoseeya jacaylka ilaah oo dadka qaar baa waxay kugu leeyihiin ka dhawaaji hoonka gaarigaaga jacaylka masiixa aawgii waxaad mooddaa intaasu ay tahay sharciyo iyo xeerar dadku ay samaysanayaan oo aan waafaqsanayn sharciga masiixa tan aan ka hadlayo ama aan idin hoga tusaalaynayo waxay tahay in maanta ay samaysanayaan macaamilaad iyo caadooyin iyo sharciyo soo dhexgelaya masiixinimada waxayna dhadhan tirtay taasi hadallo kolkii hore qiimi lahaa oo ku talagalkoodii horena u wanaagsanaa waxaad maqlaysaa dadka masiixiyiinta ah qaarkood oo qofkii ay arkaanba ee ay sheekaystaanba ku leh ilaah ha ku barakeeyo ama ha ku barwaaqeeyo waxaa dhadhan beelaya hadalkaas wanaagsan haddii maalin waliba aad ku soo celceliso qaar baa kugu leh ilaah waa ku jecel yahay waa run in ilaah uu ina jecel yahay laakiin ma ahan in mid aan doonaynin wanaagga rabbiga hadalkaas oo kale lagu yidhaahdo waayo isagu innaba ka fikiri maayo masiixa oo wuxuuba kuu arkaa inaad naxli ku socoto marka ay sidaasi tahay ma ahan in hadallada masiixa la qiimi tiro laakiin waa in si habboon loo yidhaahdo hadallada masiixa iyo jaceylkiisa iyo barakadiisa waana in madasha waxyaalaha ilaah looga hadlayo ay noqoto meel u qalanta ama goobta dadka cibaadada leh ay isugu imaanayaan ama ay wada joogaan welibana ma ahan in la samaysto sharciyo laga dul sameeyey sharciyada kale ee ilaah haddii aannu jirin doonis nolosheenna ka muuqata oo aannu ilaah kaga farxinayno nolosheenna oo aynan lahayn jaceyl aynu doonayno inaan isaga iyo hadalladiisa ku ogaanno ayaan idinku leeyahay xubnaha kiniisaddaas iyada ah kuma joogaan dariiqa masiixa waxaa ilaah aad iyo aad uu ugu farxaa nolosheenna markii aynu isaga hoos keenno hadday noqon lahayd dembigeenna iyo dadaalka howlihiisa iyo weliba deeqa uu ina siiyey isaga ayaa isticmaalaya haddii noloshayada laga helo is-hoosaysiin iyo dareen wax waliba aynu ilaah hoos keenayno haddii ay jiraan xeerar iyo caado lagu darayo caabudista kollayba wakhti ayay bannaanka imaanaysaa caadada oo lama socon karto caabudista wakhti aan dhoweyn ayaa wehelnimadayada waxaa soo dhex galay caado ay ahayd inaynu akhrinno oo weliba aan xafidno shahaadada masiixinimada oo maalin waliba ee caabudista lasugu yimaado waxay ahaan jirtay in dadka loo akhriyo balse haddii qofi iminka uusan xoogga saarin xifdinta caadada ee uu ku beddelo barashada hadallada ilaah iyo waxa ay farayaan ayaan hubaa in qofkaasu bilxaqiiqa uu ka gudbayo caado laakiin welibana cibaadaysigiisii wuu sii soconayaa maxaa yeelay wuxuu baranayaa hadalka ilaah isla wakhtigaas isaga ah waxaa jira rag ka mid ahaa kuwa ugu qaylada dheer marka la akhriyayo qirashada iimaanka ha yeeshee iminka ka baxay masiixnimada marka in qofi qirashada iimaanka uu ku noqnoqdo keeni mayso inuu qofkaasu ka duwanaado dadka kale iyo inuu iimaanka ku xoogaysto waxaa qofka iimaankiisa xoojin karaa markii uu aad iyo aad u barto hadallada ilaah ee uu kala saaro ama kala garto waxa caadada ah iyo waxa cibaadaysiga dhabta ahi uu yahay haddaan sidaasi la yeelin qofkii masiixiga ahaa waxaa laga habaabinayaa in kastoo aanay qasad ahayn shakhsiyaddii masiixa waxaa ahmiyad sare leh in qofka kitaabka la baro laakiin aan lagu soo celcelinin shay xagga afka laga qiranayo marba haddii qofka uu masiixu rumaysan yahay waana in lis weydiiyo miyaa waxyaabaha caadada ah ee maanta ka socda kiniisadaha ay inoo dhoweynayaan masiixa mise way inaga fogeynayaan markii taasi la oggolaado ayaa waxaa qasab ah inaan lagu adkaysan xeerarka laakiin la adkeeyo shakhsiyadda masiixa waa in dadka lagu soo dhoweeyo masiixa ee ma ahan in xeerar iyo caadooyin lagu lifaaqo injiilka oo dadka lagu qasbo xeerarka intii masiixa wax laga bari lahaa oo loo soo dhoweyn lahaa waxaana aan ku boorinayaa haddaba wacdiyaasha soomaalida ah ee masiixiyiinta ah inay xoogga saaraan shakhsiyadda masiixa intii ay adkeen lahaayeen xeerarka ama dhaqamada iyo caadooyinka ay leeyihiin kiniisadaha ay hoos yimaadaan waana in aad isweydiisaan inaad ku soconaysaan shuruuc iyo xeerar lagu dhaqo kiniisad iyo in la adkeeyo in lagu soo dhowaado masiixa waa in labadaasi la kala doorto oo waxaad maanka ku haynaysaan marka qalbigiinnu uu quman yahay in weliba caadooyinka aad isticmaalaysaan ay iyana quman yihiin waa in caadadu ay noqoto in dadka lagu soo dhoweeyo shakhsiyadda ama qofnimada masiixa waxaa wakhtigeenna la sahashaday sida loo qaato cashada rabbiga waxaan maqlay in dadka qaarkii ay qamri cabaan wakhtiga ay xusuusanayaan cashadii u dambaysay ee rabbiga oo sidaas ayaa kuwo badan oo adeegayaasha masiixa ahaa ay u qabatimeen qamriga waxa iyaga ay doorteen inay raacaan caadadooda laakiin masiixu dadka ma siinin wax la qamiiriyey ama ay ku jiraan aalkol masiixu wuxuu xertiisa siiyey canab la miiray oo cusub ah kaasoo u eg sida dhiig oo kale waxaana canabkaasi dhiinka guduudan ah uu u taagnaa dhiiggii ciise masiix kibistuna waxay u taagneed jirkii masiixa haddaba markii wadaadada qaadanaya khamriga ay xusuusanayaan cashada rabbiga ayaannu qalbigooda ilaa hortii ku qumanayn waxay doonayaan inay sakhraamaan laakiin kama ahan inay masiixa xusuustaan waxaana taasu ay kuwo badan oo wadaadada ahi u keentaa ceeb iyo sharaf darro waayo haddii wadaadkii la doonayo inuu beesha hago uu cabsan yahay miyaannu qof waliba ee kale qamri cabaynin sababtan aawadeed ayay u ahmiyad weyn tahay in qalbiga iyo danniga ilaah lis waafajiyo ha yeeshee sannado badan ayay qaarkood sidaa samaynayeen oo waxaaba suuragal ah inay ka dhaxleen taas wadaadadii iyaga ugu horreeyey kiniisadda waxay taasu keenaysaa in dadku ay xeerarka ka hormariyaan garashada masiixa iyo wixii uu inala wadaagay iyo ujeeddadii uu dunida u yimid masiixinimadu ma ahan saaxiib diin masiixinimadu waxa weeye bilxaqiiqa masiixa qudhiisa isaga ayaa lagu soo dhoweynayaa iyadoo aad iyo aad loo baranayo kitaabka marka ay sidaasi tahay haddaba yaanay kula noqon in caadadu ay xun tahay waxa xun waxa weeye qalbigaaga ilaahna qalbiga ayuu daalacdaa laakiin ma daalacanayo xeerka ama caadada aad isticmaalayso haddaba qaybtan ugu dambaysa ee cutubka toddobaad ilaah wuxuu kala qaadayaa waxyaabaha dadku ay isaga kaga fogaadaan ee ku jira dhaqamadooda markii aad u fiirsatana waxaad arkaysaa in qalbiga dadka uu yahay waxa qallooca uu ku jiro laakiin aanu ahayn caado ama xeer ama qaynuun la raaco marka hore waa inaad hubisaa inaad ku socoto dariiqa ilaah oo dabeetana aad qalbigaaga oo dhan siiso masiixa waayo isagu waa masiixii ilaah markaas oo keliya ayaan ku xadrayn karnaa xadradii ahayd masiixeennii weyna kama maaranno mugdigii qiyaamo ayaa lagu moodayaa waa inaan weliba garanno inaynu nahay dembiilayaal la badbaadiyey oo aanay taasi maankayaga ka bixin oo dembina la huri maayo inta aynu ku sugan nahay dunidan ilaa maalinta aynu isaga la mid noqonayno sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul yooxanaa cutubka saddexaad aayaddiisa labaad markaasoo rasuulku uu lahaa walaalayaalow waxaynu nahay haatan carruurtii ilaah oo welibana lama muujin waxa aynu noqon doonno laakiin waxaannu garanaynaa markii uu isagu muuqdo inaynu isaga la mid noqon doonno waayo waxaynu arki doonnaa sida isagu uu yahay haddaba saaxiib aniga iyo adiguba iminka dembiilayaal baynu nahay waxaase ina beddelaya maalinba maalinta ka dambaysa rumaysadka aynu masiixa ku qabno waxaase jira kuwo ay la tahay in noloshooda dabacsan iyo dunuubta ay ku jiraan ay sabab u tahay inaanay helin jacaylkii waalidnimo ee ay u baahnaayeen taas darteed ayay la tahay in nolosha dadka qaarkii iyo todoba ay u jilicsan tahay balse waxaad mooddaa in qolyaha barta cilmu nafsiga ay ka badbadinayaan si ay qiil ugu helaan waxyaabaha ayaan garan karin ama ay ismoogaysiinayaan ee quseeya dabeecaddooda dembiga waxa ugu wacan in qofku dembi uu ku badbaado ama aanu ka bixin jeceylka uu jecel yahay ama sida uu ugu go'ay waxyaabaha damiirxumada ah dadka qaarkood way ka xishoodaan oo aad bay uga anfariiraan inay sameeyaan waxyaabo dadka hortiisa ku xun weliba waxaa jira kuwo aan kala jecleen hadday dembaabaan iyo haddii kale waxaa ugu wacan ma ahan kuwo beri hore dhintay ama waalidiinta qofka laakiin waxa ugu wacan in dabeecad ahaan dadku ay dembiilayaal yihiin sababtaasi aawadeed ayaa ilaah uu soo dejiyey sharciga si qofkii dembaaba uu wax ugu bixiyo dembiyadiisa ugu dambaystiina ilaah waa keenay allabarigii ugu dembeeyey wuxuuna ahaa masiixiisa ha yeeshee waxaa baryaheenna iska cad in kuwo badan oo weliba masiixiyiin sheegta ayaan doonaynin inay maqlaan runta waayo iyagu uma noolaa sida kitaabku uu farayo sababtaasi aawadeed ma jecla inay noloshooda beddelaan oo ay ilaah u soo noqdaan waxaan haddaba qisadaas aan idiin sheegayo oo dhan uga gol leeyahay waxa weeye inaanan haatan ku doodaynin inkastoo aan darsigan idinla wadaagay ilaa iyo shan sannadood in haddana weli aan gaarin heerkii la doonayey ee masiixinimada marka ay sidan tahay weli waxaan la mid ahay sida carruur marka la eego baaxadda hadalladii ilaah welibana inaan baro dadka kitaabka muujintii ayaan ka caga taallaynayaa waayo waa kitaab aad iyo aad u mool dheer oo weliba waxaan dareemayaa gaariwaa marka aan eego waxyaabaha qotada dheer ee kitaabkaasi uu ka hadlayo ama uu barayo waxaa jira shan iyo lixdan kitaab intaadan soo gaarin kitaabka muujintii hase yeeshee kutubta waxiyada ah ayaa caan ah oo siyaabo guracanna waa loo fasirtaa kitaabka muujintaba ha ugu horreeye ninka la yidhaahdo saa robert anderson ayaa wuxuu kuwa waxiyada sida guracan u tarjunta ugu yeedhay shuqshuqlayaasha waxiyada gedgediya marka ay sidaasi tahay kuwo badan oo innaga ah ayaa waxay jecel yihiin in waxyaabaha wanaagsan ee ilaah uu inala wadaagayo aan doonaynin inay ku sii dhegganaadaan balse saaxiib ilaah wuxuu inala doonayaa wax ka sii wanaagsan waxyaabaha aynu ku dhegnay ama aannu ka badin weynay inaan horay uga soconno war maxay wanaagsanaan lahayd in nolosheenna aynu hoos keenno iftiinka dhalaalka weyn ee hadalladii ilaah waxaannu haddaba dhegaystayaal iminka dib ugu soo noqonaynaa meeriskii cutubka toddobaad ee kitaabkii nebi zakariyah waxaanan iminka idiin akhrinaynaa aayadda siddeedaad ee baalka kun boqol sagaal iyo toddobaatan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan markaasaa ereygii rabbigu u yimid zakariyah isagoo leh haddaba wixii uu yidhi aayadda sagaalaad ayaannu ku arki doonnaa nebi zakariyah ma ahan mid dadka siinaya ra'yigiisa wuxuuse ku leeyahay dadka tani waa waxa ilaah uu idinku leeyahay waana waxa ilaah uu idinku soo jawaabay waxaanay ka micno tahay in xeerku uu qaldan yahay markii qalbigu uusan ilaah hortii ku ku qumanayn marka xeer waliba ee aad maanta ku socoto wax kasta uu yahayba ilaah hortii wuu ku qaldan yahay haddii niyaddaadu aysan lahayn ilaah iminka ilaah wuxuu dadka ku shidayaa iftiin oo wuxuu nuurinayaa qalbiyadooda wuxuuna leeyahay sida ku qoran isla cutubka toddobaad ee kitaabkii nebi zakariyah aayadaha sagaal ilaa toban sida tan rabbiga ciidamadu sidan buu ku hadlay oo yidhi garsoori daacad ah naqa oo nin waluba walaalkiis ha u sameeyo naxariis iyo raxmad hana dulmina carmalka ama agoonta ama qariibka ama masaakiinta ama midkiinna yuusan qalbiga xumaan ugu fikirin walaalkiis haddaba wax waliba waa lakala qaaday oo qisadu isma saarna welibana way wanaagsan tahay inaynu si hoose u eegno iminka amarka ugu dambeeyey tobankii amaradood afarta amaradood ee ugu horraysa waxay qusaysaa sida dadku ay ilaah ula macaamiloonayaan tan ku xiga ee shanaadna waa dhextaal oo wuxuu quseeyaa sida qofku waalidkiis uu ula dhaqmayo balse iminka shanta amaradood ee ugu dambaysa si taxadar leh u eg waxaanan la soo kala baxaynaa kitaabka baxnayntii cutubka labaatanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa toddoba iyo toban waa baalka saddex iyo sagaashan ee kitaabka axdigii hore waxaana qoran sida tan waa inaanad qurgoyn waa inaanad sinaysan waa inaanad waxba xadin waa inaanad deriskaaga marag been ah ku furin waa inaanad damcin guriga deriskaaga waa inaanad damcin naagta deriskaaga ama addoonkiisa ama addoontiisa ama dibigiisa ama deriskiisa ama waxa deriskaagu leeyahay oo dhan haddaba ma ahan inaad damacdaan wax waliba ee uu haysto sida xaaskiisa ama guriga uu ku nool yahay ama doonnida uu ku kalluumaysto ama laanguruusarkiisa markaa saaxiib yaanay kula noqon in ninka deriskaaga ah ee qabiilkiisu aanu degganayn deegaankaaga maalkiisu inuu xalaal ku yahay haddaba ogow waxa uu leeyahay amarka sida ku qoran kitaabkii nebi zakariyah oo leh markaasaa ereygii rabbigu u yimid zakariyah isagoo leh garsoori daacad ah naqa markii aad eegto tobanka amaradoodna waxaa sharcigu uu leeyahay waa inaanad deriskaaga marag been ah ku furin waxaa kaloo kitaabka nebi zakariyah uu leeyahay oo nin waliba walaalkiis ha u sameeyo naxariis iyo raxmad marka ay sidaasi tahay ma ahan inaad walaalka xoolihiisa ka xaddo ama bililiqaysato ama been u sheegto ama aad damacdo xaaskiisa ama xoolihiisa marka way isku soo noqnoqonaysaa oo waxyaabaha nebigu halkan uu kaga hadlayo ee ilaah uu u soo werinayo horay baa ilaah dadka uu ugu sheegay balse dadkiibaa weli soo taagan ilaahna amarka ayuu ugu celinayaa oo wuxuu leeyahay haddana hana dulmina carmalka iyo agoonta waxaa saaxiib laga hadlayaa nolosha maalinlaha ah ee aynu ku jirno oo haddii aynu aragno qof carmal ah oo gurigeedii laga qaatay waa inaynu u soo celinnaa oo haddii aynu aragno wiil agoon ah oo la duudsiiyey wixii aabbihii uga dhintay waa inaannu u soo celinnaa oo haddii uusan hanti haysanna aynu wax u ururinno oo aan siinno sidaas ayaa ilaah ka farxisa ma suuragalba in laynaga helo sharcigan xitaa wuxuu qayb ka yahay tobanka amaradood laakiin waa la sii balballaariyey oo ficil baa iminka laga dhigayaa sharciga waxaana nebiga oo hadalkiisa sii wataa uu leeyahay ama ha dulmina qariibka ama masaakiinta oo midkiinba yuusan qalbiga xumaan ugu fikirin walaalkiis marka ay sidaan tahay waxaa laynoo balballaarinayaa amarka lixaad oo leh waa inaadan qurgoyn haddii walaalkaa aad si xun uga fikirtid oo ay kula noqoto inuu duulaan kugu soo yahay oo aad isfahamsiiso inuu nin xun yahay waxaa suuragal ah inaad qori la soo booddo oo walaalkaa si kedis ah aad isaga disho waxaa suuragal ah in sida adiga ay kula tahay uusan u xumayn ama uusan u qarribnayn ilaah oo taasi kaaga sii digaya ayaa wuxuu kugu leeyahay oo midkiinna yuusan qalbiga xumaan ugu fikirin walaalkiis waxaa kaloo taasu ay ka micno tahay haddii aad walaalka u carootid inaad gacan ku dhiigla noqonayso amaba aad tahay ilaahna wuxuu leeyahay inkastoo israa'iil ay caadooyinkeeda ku socoto waa inay ficil ka dhigaan sharciga oo nolol maalmeedkooda laga dhex arko sida ay u dhaqmayaan ama uga fakarayaan sharciyada rabbiga haddaan intaasi ku soo koobno cashirkeennay caawa ayaan quudaraynaynaa inaad si weyn uga faa'iidaysanaysaan waxbariddan aannu ka soo qaadnay kitaabkii nebi zakariya
adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegaystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salulawihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin